بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد قال الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة أسباب الميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي النكاح وولاء ونصب ما بعدهن للمواريث السبب ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف الدين فافهم فليس الشك كاليقين يعني إن شاء الله تعالى innaga oo ku dhex jirnaa manduumadii raxbiyaha waxa aynu gudagelaynaa asbaabtii keensanaysay dhaxalka oo naadimku u baabaystay baabu asbaabi almiiraat yacni baab inuu u yahay asbaabtii dhaxalka iyo waa mawaanicii dirkaba inuu u baab noqonayo oo afartaa bayd uu ku ishaaray marka wuxuu yidhi asbaabu lmiiraathi alwaraa asbaabu sababaha miiraathi alwaraa khalqiga dhaxalkiisa sababihiisu halaasatun waa saddex macnaa waraa waa khalqiga laakiin maanta waxaa looga jeedaa aadamiyiinta bani aadamka asbaabtay isku dhaxlaan waa saddex kullun mid la arkaaba yufiidu wuxuu faa'iideeyaa rabbahu ay saaxibahu saaxiibkiisa wuxuu u faa'iideeyaa alwiraatha ay alirtha dhaxal buu u faa'iideeyaa saddexdaa mid la arko oo ka mid ahi saaxiibka ku sifooba wuxuu u faa'iideynayaa oo u tarayaa dhaxal wahya saddexdaasi nikaaxun waa guur wa walaa-un waa wale iyo wa nasab iyo nasab wey maa bacdahunna intaa dabadood may ahaanin asbaabtaa iyada ah ee saddexdaa dabadood may ahaanin sababun sabab ma ahaanin oo lilmawaariihi ay lilirhi dhaxalkii u sugnaaday oo bimacnaa muttafaqun calayha laysku waafaqsan yahay ma ahaanin sabab ka mid ah min alasbaab almuttafaqu calayha oo aan saddexdaa ahaynin ma jirto asbaabaha kale jiraa waa iska asbaaba khilaafi ah musanifku raxmat ullaahi calayh wuxuu inoo ishaarayaa u horeyn waxaan loo yaqaano faraa'idka ama dhaxalka bal asbaabtiisa waayo xukun kasta oo min axkaami shariica wuxuu leeyahay asbaab iyo shuruud iyo mawaanic dirkaba waa leeyahay maadaama uu xukum kastaaba sidaa ku dhisan yahay oo markaa loo baahanayo waxa weeye inay shuruuddiisu dhammaystirato waintifaa'i lmawaanic mawaanicduna ay meesha ka maqnaato oo ka baxdo dhaxalka asbaabtiisu maxay tahay shuruuddii horeynu usoo ishaarnay laakiin maxay tahay asbaabtiisu marka wuxuu leeyahay saddex sababood baa ahlulcilmigu isla ogol yihiin inay dhaxalka keensanayso saddexdaas sababood wuxuu ugu hormariyey nikaax nikaaxa ayuu ugu hormariyey markaa sababka isaga ah ee nikaaxu biijmaaci ahlilcilmi hadduu waxa weeye yahay caqdi zawjiya oo saxiix ah oo guur bimacnaa sax ah uu yahay waxa uu u faa'iideynayaa labada dhinacba dhaxal ninka iyo gabadha labadaba dhaxal buu u faa'iideynaya hadday rabaan yaanay isla guri gelin oo midna midka kale bal iskaba dhaaf inay isla guri galaanay yaanu hadduu doono arkinba muuqaal ahaanba oo laba qof oo midba qaarad dunida kaga nool yahay oo aan is aragba ha laysu guuriyee saacaddaa la isu meheriyo haddii midkood dhinto biijmaaci ahlilcilmi way isdhaxlayaan waana dhaxal ka imanaya labada dhinacba markaa sababka koowaad kaa weeye sidaasi baanu ku baaqi ahaanayaa dhaxalkaasi ilamaa uu soo xasilayo kala tagis ay labadaa qof kala tagaan weliba si baa-in ah oo ay kala go-ayaanoo waxba aanay isugu hadhinna dalaaqa ama furqada baa-inada ah ee bimacnaa ay ku kala dhammaanayaan ama fasakh ha ku timaado ama dalaaq ha ku timaado ama weji kaleba ha ku timaadee yacni waxay noqonaysaa ilaa laga helayo furitaan ay ku kala dhammaadaan dhaxalkaasi baaqi buu ahaanayaa haddaan wax maanic ahi ku qumin maadaamaynu nidhi axkaamta shariicada oo dhan mid kastaaba haddii shuruudiisa iyo asbaabtiisu dhammaystiran tahay dee maanic baa laga eegaa way dhici kartaa in maanic ku qumo oo dee gabadhuba hadday doonto ay gaalo tahay ahlulkitaab ah oo dabeedna wax dhaxala aanay sidaa ku yeelanin waa wax dhici kara ama ay addoon noqoto iyo wax la mid ah oo mawaanicda aynu arki doonno haddii mid ka mid ahi ku qumo dee waa gaar laakiin marka kale waxay faa'iideynaysaa intaanay si baa-ina u kala tegin dhaxal buu markaa faa'iideynayaa nikaaxaas weliba labada jaanibba waa u faa'iideynaya hadday xitaa isfuraan oo aanay kala baa-inin ee ay rajciyo tahay biijmaaci ahlilcilmi intay ciddada ku jirto way isdhexlayaan laakiin khilaafku wuxuu gelayaa oo qura xaaladdii baa-inkii aynu tilmaamaynay haddii uu maradulmawdki isagoo u buka uu furo masalada ahlulcilmigu waa isku khilaafaya oo nikaaxii markaynu nidhi dhaxal buu faa'iideynayaa haddii ninka iyo gabadhu kala tagaan kala tegiddaa iyo isfuriddaasi hadday noqoto rajciya biijmaaci ahlilcilmi waa isdhexlaya hadday baa-ina noqotona labaa loo kala qaadi ninkaas ay ka soo fushay dalaaqa baa-inkaahi inuu yahay nin ku jira fii xaali marad ilmowt xaaladii geeridii uu u dhimanayay nin ku sugan inuu yahay xaaladda noocaasiya dalaaqiisaasi haba dhace eh ma faa'iideynayaa dhaxal la-aan mise ma faa'iideynaya waa mas'ala khilaafiya ahlulcilmigu isku qabanayo boqolana leedahay waa faa'iideynayaa oo dhaxal la-aan buu faa'iideynayaa saasay ku kala dhaqaaqayaan qolana leedahay maadaamoo laga yaabo wuxuu u furayba inay tahay inuu dhaxalka siijiyo markuu arkay inuu dhimanayo oo arrintiisu ay si kale tahay wuxuu noqonayaa man istacjala shay-an qabla aawaanihi cuuqiba bixirmaani qofka shay degdegsada iyadoo aanay wakhtigiisii gaadhin oo heerkii sharcigu ugu talagalay shaygaasi isagaan gaadhin qofkii ka hormara ee ka degdegsada shaygaa in laga hoojiyo uu degdegsaday ayaa lagu ciqaabaa oo aan loo fulinin sidii u rabay amaa dalaaqa baa-inkaahi hadduu kasoo fulo qof saxiix ah oo bimacnaa caafimaad qaba biijmaaci ahlilcilmi waa fulayaa wax markaa dhaxal ah oo dhex marayaana ma jiraan nikaaxina sidaasuu ku intihooday markaa sababka koobaad waa nikaax waa walaa-un sababka labaadna waa walaa oo walaa bimacna alqaraaba waana markaa walaaga halkan laakiin qaraabadii loogama jeedo macruufka ahayd ee waxaa looga jeedaa waa abaal ka dhalanaya xoraynta qof la xoreeyo ayaa walaa la yidhaahdaa abaalka shaksiga halkaa uga soo xasilaya ayaa la odhanayaa walaa oo shaksigu markuu addoon yahay waa mulxaqun bilbahaa-im waa mid markaa xoolaha la haleeshiinayo wey qofku markuu addoon yahay waa shaksi la iibinayo oo la isa siinayo oo lagu shaqaysanayo oo sidii xoolaha oo kale ayaa loola dhaqmayaa isagoo uu sidaa yahay shaksiga xoreeya wuxuu u galay abaal lama ilaawaana waayo sababkii uu bani aadamka ugu soo biiri lahaa kadib intuu noqday mid xoolaha la haleeshiiyo ee uu wax ku mulkiyi lahaa ee dabeedna waxa uu mulkiyo laga dhaxli lahaa isaga ayaa ugu sababa marka haddii cid kale la waayo oo dhaxlaysa kii intan laga dhaxlayaba ugu sababta noqday ayaa dhaxlaya walaa baa laga hadaa marka walaagu hal jaanib oo qura ayaa wax dhaxlistiisu ka imanaysaa oo ah muctiqa ka wax xoreeyey waa jaanibkaa qura laakiin ka la xoreeyey kama imanayso oo kii xoreeyey dhaxli maayo waayo isagoo abaal kuma laha laakiin ka wax dhaxlayaa waa shaksiga wax xoreeyey ee addoonka xoreeyey addoommadu waxaynu iminka naqaano maaha ee waa marka cajzi shaksiga tasarufaadkii uu ka cajziyayo laga xidhayo oo uu waayayo bisabab ilkufrina uu ku waayo gaalnimo sababkeeda oo marka hore asalkeedu xagga gaalnimadunbuu ka soo jeedaa markaa dee abwaab gaar ah oo fiqiga ka mid a baana lagu bartaa oo addoomaha iyo axkaamtooda lagu fahmaa markaa shaksigaa isaga ah ee la xoreeyey haddii cid kaleoo dhexlaysa loo waayo kii xoreeyey baa imanaya ee abaalka ku lahaa isagaana dhaxlaya walaagu sheegaya kaa wey waa nasab ka markaa saddexaadna waa nasab waa xigaalnimadii markaa nasabka ku dhisnayd nasabkuna waa bimacna alqaraaba waa waa qaraabanimo waa xigaalnimo waana shaksi markaa shaksigan ay wadaagsanayaan wilaada dhalmo ayay wadaagsanayaan oo bimacnaa waa ubuwa walbunwa walidlaahi biaxadihima waxa weeya aabbanimo iyo ubadnimo iyo cidda mid ahaanun kusoo dhawaataa labadaa mid ka mid ah asal iyo faraca iyo ciddii mid ka mida kusoo dhawaataa ayaa la yidhaahdaa waa nasab oo bimacnaa qaraabanimaa ka dhexaysa nasabkaasi waa shaksigu cidda waxa weeye dhashay ee weliba dhaxalna leh waynu arki doonnaa cid kastoo dhashay dhaxalma yeelan doonto oo bimacnaa dhalmo uu ku gaadhayo ugu tegayo iyo cidda ka farcan iyo cidda ku sugan nasabka goodiyadiisa saddexdaa qolo ayay noqon doonaan biijmaaci ahlilcilmi inta wax ku dhaxlaysana waynu arki doonnaa saddexda sababoodna waa ta ugu xoog badan marka dhinac laga eego waa ta ugu xoog badan maxaa yeelay iyadu waa sababka shaksigu aanu marnaba ka bixin waa lisabqi wujuudi helitaankeeda oo markii koowaadba la helay oo wakti hore la helay waayo shaksigu wakti aanu guursan waa jirtay oo nikaaxba aanu jirin wakti aanu waxa weeyaan addoon ku sifoobinna way dhacaysaa oo la yidhaahdo waayo qofka isagoo asalka xor ah ayaa sida qaalibka a la dhalaa marar uu addoonnimo ku dhashaana waa jirtaa laakiin qaalibka waa sidaa addoonnimadana waa wax markaa la waayi karo laakiin nasabka marnaba lama waayi karo qof kasta oo iftiinka usoo baxaa de waa nasab cid baa dhashay oo uu ka dhashay marka waa lisabqi wujuudi waa midda labaadee laa yazuul macnaa marnaba ma zuulayo oo nasabka waan iska tirayaa ma odhan kartid nikaaxa waad baabiin kartaa oo furitaan baad ku baabiin kartaa oo meesha baad kaga saari kartaa nikaaxa dhani jiraba addoonnimadana waa la baabiin karaa oo shaksiga waa la xorayn karaa laakiin nasabku wax la tirtiri karo oo baaba'aya marnaba maaha wejigaana waa kaga xoog wen yahay labada sababood ee kaleba waa midda saddexaadee isaga waxaa wax lagu dhaxlaa marka lilfardi waltacsiib dirkaba waa lagu dhaxlaa oo waxaynu arki doonnaa in sha allahu tacaala waxaa loo yaqaano nikaaxa markaa farad oo qura ayuunbaa wax lagu dhaxlaa haddaad odhan lahayd faradku muxuu yahay casabannimaduse maxay tahay way inoo iman doontaa in sha allahu tacala waxba ka hor dhici mayo laakiin labada qaabee laysku dhaxlo oo farad ama tacsiib ah labadaba sababkan dambe waa lagu dhaxlaa laakiin sababka hore farad oo quraa lagu dhaxlaa sababka labaadna tacsiib oo quraa lagu dhaxlaa kanse labaduba way ku kulantaa oo taa lafteedu waxay ku tusinaysaa inuu ka xoog badan yahay kuwa kale oo labada kale inuu ka xoog badan yahay ayay ku tusinaysaa adigu kuwaa iyo kuwa la mid ah ayaa muujinaya sababkan ugu dambeeya inuu yahay ka ugu xooga badan waana ka ugu badan oo dadka wax ku dhaxlaya dadka wax dhaxlayaba markaan idhaahdo dadka wax dhaxlaya oo marka la kala saaro noqonaya shan iyo labaatan qof haddii la kala saaro waa shan iyo labaatan qof afar mooyaane inta kale waxay noqonayaan marka koob iyo labaatanka kaleba waa nasabka sababka nasabka ayay ku imanayaan afar qura unbaa labada sababood mid kastaba laba unbaa ku imanaya haddii la gaabiyana waa sidaasi le oo toddoba iyo toban laga dhigana sida naadimkuba uu mari doono afar mooyaane saddex iyo tobanka kale nasabka ayay ka bixi doonaan marka nasabka ayaa ugu fara badan cid wax ku dhaxashaa kaasaa ugu badan markaa saddexdaas sababood wax ka dambeeyo wax lagu dhaxlaa oo laysla ogol yahay saasaynu ku qaydaynaa maadaama asbaab kaloo khilaafi ahay jirto weliba cinda almadhabna sabab afraad jiro waxa weeye saddexdaasaa mujmacun calayha mid la isla ogol yahay oo aan laba isku khilaafsanayn asbaabu miiraathi lwaraa halaatha asbaabu asbaabta miiraathi lwaraa khalqigu uu isku dhaxlaa halaasatun waa saddex kullun mid la arkaaba yufiidu waa faa'iideeya rabbahu ay saaxibahu saaxiibkiisa almutasifu bihi ee ku sifooba alwiraata dhaxal buu u faa'iideeyaa mid kastaaba saaxiibkiisa macnaha cidda ku sifowda ee leh dhaxal buu u faa'iideeyaa oo waxbuu ku dhaxlayaa wahya iyaduna nikaaxun guur weeye oo guurka saxiixa ah dhaxal buu faa'iideynayaa hadduu faasid yahay laysla ogol yahayna marnaba dhaxal ma faa'iideynayo hadduu faasid khilaafiya noqdana waxa weeye khilaaf baa ku sugan laakiin sida saxiixa wuu faa'iideynayaa inta aan la fasikhin gabadha iyada inta aan labada shaksi la kala fasikhin ee ay faasidka isagaa ku dhisan yihiin ee reer caadiya ku yihiin sida laba bilaa weli ku dhisan oo kale intaan la kala kaxayn dhaxal way faa'ideynaya cala saxiix lakin waa mas'ala khilaafiya ahlulcilmiga in badan baa le ma faa'iideynayo wahya nikaaxun guur weeye wa walaa-un wala weeye waluhuna waa addoonka la xoreeyo abaalka ka soo baxaa walaa lagu magacaabaa wa nasabun nasab weeye oo waa xigaalnimadii maa bacdahunna intaa dabadood ma ahaanin ay bacdu hadihi alasbaab asbaabtaa iyada a dabadood ma ahaanin sababun sabab oo lilmawaariisi mawaariista u sugnaatay ma jiro ay sababun lilirhi ma jiro sabab dhaxal u sugnaaday intaa dabadeed oo laysla ogol yahay ma jire wixii kale waa masaa'il khilaafi ah oo bacdu ahlilcilmi odhan doonaan taa waa laysku dhaxlaa ahlulcilmi kalena odhan doonaan layskuma dhaxlo marka asbaabtii dhaxalka intaasi ayuu markaa kusoo koobay bal haddaba mawaanicda diidi karta asbaabaha kale hore u geli mayno si aan hadalku inoogu badan marka asbaabta iyada ah mawaanicda ku qumi kartaynu u gudbaynaa oo baabu mawaanic alirhi mawaanicda dhaxalka baabkiisii haadaa maxallo markaa naadimku raxmatullaahi calayh markuu asbaabtii inoo sheegay saddexda sababood ee dhaxalkeena inoo sheegay ee qof wax ku dhaxlo wuxuu inoo tilmaamayaa asbaabtaasi oo joogta maanic diidi kara in la wax lagu dhaxlo oo asbaabtii oo taagan misna aynu odhanayno dhaxal ma lihid masalan nikaaxii oo taagan ayaynu odhanaynaa nin yahow dhaxal gabadh yahay dhaxal ma lihid ama nin yahow dhaxal ma lihid markay gabadhii taado maxaad iigu diiday waxaynu odhanaynaa haddii ay markaa tahay mid gaalada oo ahlulkitaaba dee gaalad baa tahay oo gaal iyo muslin isma dhaxlaan hadduu isagu yidhaahdo maxaad iigu diiday waxaynu odhan karnaa gabadhaba adaa dilay qofka qof dila uu dhaxlayaana dhaxal kuma laha marka way dhici kartaa sababkii oo taagan oo zawjiinimadii ay jirto ama waxa weeye walaagii uu jiro ama nasabkii uu jiro in waxa weeye misna dhaxalkii meesha ka baxo maanic ku qumo mawaanicdaasuu inoo tilmaamaya markaa wuxuu yidhi naadimku raximah اllahu taعala raxmaة waasca wymnacu shakصa min almiraaثi waaxidaة min cilal halaaثi wayamnacu waxaa u diida ashakصa qofka waxaa u diida waa mafcuul muqadama min almiraaثi dhaxalka waxaa u diida waaxidaة yani faacilkii halkaasuu dhacaya weliba waxaynu ka dhigaynaa markaa sifo mawsuufkeedii xadfan yahay ay cilatun waaxida cillo qura ayaa u diida oo min cilalin halaasin saddex cillo ka mid ah saddex cillo hal cillo oo ka mid ah ayaa shaksiga u diida dhaxalka oo saddexdaasi maxay tahay mid qura ay ku filan tahay inay dhaxalka diidaan riqun addoonnimo iyo waqatlun dil iyo wakhtilaafu diinin diinta oo kala gedisan oo kala jaada oo labada shaksi ay kala diin noqdaan gaalkuna gaalkiisuu dhaxlaa muslimna muslimkiisuu dhaxlaa hadday kala diin noqdaan isma dhaxlayaan ee fafham fahan falaysa shaku shakigu ma aha kal yaqiini yaqiin oo kale mid u dhigma ma aha e sidaa iyada a ku faham buu yidhi oo nin markaa taradudayo masaladu ay mugdi ka gashay ha noqonin ee waxaad noqotaa mid si dhab ah arrintaa iyada ah u go-aansaday oo u jasmiyey noqo naadimku raximah llahu tacaala raxmatan waasica wuxuu inoo tilmaamay in mawaanicda dhaxalka diida ee qofkii oo sababkii dhaxalka haysta misna u diida inuu wax dhaxalo inay saddex midun kusoo ururayso hal mid oo kastoo ka mid ahina ay ku filan tahay oo saddexdani inay ku kulmaan ma aha ee waaxidatun minhaa ayaa ku filan cillooyinkaa mid qura oo ka mid ah ayaa ku filan marka saddexdaa cillo wuxuu ku sheegay addoonnimo shaksigii ciddii dhexlaysay hadday addoon noqoto ciddaasi dhexli mayso inankaagii aada dhashay hadduu addoon noqdo ama inantaadii aada dhashay ay addoon noqoto ama aabbahaa uu addoon noqdo ama hooyadaa waxaweye ay addoon noqoto ama xaaskaagu ay addoon tahay shuruuddii sharcigu ku banneeyey lagu guursaday ila saddex shardi oo ka mid ah saddex shardi ayaa markaa ay ku bannaanaataa nikaaxa markaa imaagu ama addoommada nikaaxoodu marka addoon hadday xaaskaagi noqoto ama ubadkaagi noqdaan ama waalidiintaadii qaar ka mid ahi noqdaan yacanii ma yeelanayaan wax dhaxala cid kasta oo addoonnima ku sifooba dhaxal ma yeelanayaan sababkuna waxa weeye mulkiba eheluma aha waa cabdan mamluukan laa yaqdiru calaa shay mulkiba eheluma aha bal wixii uu soo helo addoonkaasi sayidka isaga leh ee uu addoonka u yahay baa yeelanaya sayidkaasina shaksigan dhintay ee la dhaxlayo ajnebi bay kala yihiin oo waxba iskuma laha mar haddaanay waxba isku lahayn addoonkii suuragal maaha in la yidhaahdo ina hebel baa tahaye dhaxalkii aabbaha waxoogaa soo qaado oo intana sayidka hebel la yidhahdo ugeey ma suuragalaha maadaamay sidaa tahay qofkaas mulxaqun bilbahaa'imka ah ee xoolaha la haleeshiinaya dhaxal ma leh waxba ma dhexlayo sababkii la ysku dhexlayoo taagan mar haddii addoonnimo ay meeshii timaado waxba ma dhexlayo waayo addoonnimadani nasabkiisii guurin mayso oo meesha ka saari mayso haddii nikaax sharciya ay isku qabaan nikaaxii meesha ka saari mayso laakiin haddii waxa weeyaan walaana maba yeelan karayo oo sifo wuxu xoraynayaa adugu mee walaana waa yeelan karaa cafwan walaa laftiisa waa yeelan karaa saddexda sababood mid kastoo ka mid ahi wuu ku sifoobi karaa oo walaagu inagii soo ishaaraynee lahayn dhinaca wax xoreeya oo qurabaa wax ku dhaxla laakiin waxaa dhici karta wakhtiyada qaarkood oo labada dhinac mid kastaaba xorayn u ehel noqdo oo labaduba isdhexlaya oo masalan addoon dimiyahoo kale hadduu addoon kale isagoo leh xoreeyo nin gaala oo addoon leh ayaa addoonkiisii xoreeyey dabeedna addoonkii waa muslima addoonkii gaalka ahaa ee la xoreeyey dib buu ka muslima kii xoreeyeyna ee gaalka isna ahaana dib buu gaalada xarbiyiinta ah ee muslimiinta la dagaalamaysa kaga biiray dabadeedna muslimiintii dagaal bay wada galeen kii berigii hore u xoreeyey ee ninkan walaaga ku lahaa muslimka ah berigu gaalka ahaa xoreeyey ayaa muslimiintii dib usoo qabteen dabeedna aakhiritaanka ama ha soo iibsado ama qayb ha lagu siiyo sifo kastaba ha kusoo gala ee kii waxa weeye beri uu addoonsan jiray ayaa isagiina yeeshay markaasuu yihi war berigii aan ku haystay ee dee aan ku lahaa amba waa anigii ilaahay markaa dartii markaa gaal baabu ahaa mala ilaahay dartiina ma garanayne war waa anigii berigii abaalka kuu gala ee abaalka waa anigii kugu lahaa ee berigii aan ku xoreeyey dee maanta maxaad yeelaysaa adiguna maanta iska kay xoree hadduu sidaa ku xoreeyo isaguna labada mid kastaaba ka kale walaabuu ku leeyahay oo kan horena kanaa xoreeyey maanta la xoreynayo kan oo maanta addoonana kanaa dib ka xoreeyey marka way dhici kartaa mararka qaarkood in labaduba walaa isku yeeshaan markaa saddexda sababood mid kastaba waxaa suuragal ah in maanicu sideeda ugu qumo in mid kastaba sideeda ugu qumo iyadoo sababkii taagan yahay walaagii joogo misna in la yahdo maanta i dhexli kari maysid waayo gaal baad arrintu qaabkaa ku dhacdo marka asbaabtii wax lagu dhexlayoo joogta saddexdaa mid ka mid a haddii la helo addoonnimo waa kow ta labaad waa qatli waa dil wey markaynu addoonnimada ka gudubno ta dambe waa dil shaksigu ciddii uu dhexlayay hadduu dilo dhexli maayo ciddii uu dhexlayay haddii uu dilo ma dhexlayo oo ma suuragal ahaa dariiqii khaldanaaye uu qaaday inuu markaa sabab ugu noqdo dariiq nicmo iyo wanaag inuu waddo ugu noqdo ma suuragala laysa lilqaatili min almiiraati shay waxaa jirta markaa dhowr xadiis oo ku ansaxay nebiga sala allau alayh wasalam in waxa weeye qofka qaatilka ahi ciddaa uu dilay aanu wax dhaxala inaanu ku lahayn caddaynaya ayaa jirta markaa shaksigii ma suuragalaha inuu yidhaahdo anaa ku dilaya kadibna anaa ku dhexlaya ee haddii uu dilo dhaxalkiibuu waa-aya man istacjala shayan qabla awaani cuuqiba bixirmaani dhaxalkii waa waa-aya ka wax waa-ayaana waa ka wax dilay ee kala dilay maaha oo kala dilay waa dhici kartaa inuu dhaxlo kii dilay hadday kala geeri horeeyaan oo hadduu doono saddex xabadood buu ku dhufanaya oo isonaya hadda naftuba ha ka baxdo dabadeedna intuu dhaawaca yahay kii la dilay ee rasaastu ku taallo ee dhakhtarka loola sii ordayo ayuu isnoo is odhanayaa baxso markaasaa gaadhi kala goynaya intuu ordayo dabadeedna waxay noqonaysaa kii wax dilay ayaa geeri horeynaya kii wax dilay ayaaba geeri horeynaya kii saddexda xabadood wax ku dhuftay ayaaba labada geeri horeynaya marka kii saddexda xabadood lagu dhuftay waa dhaxlaya oo hadhow markuu ka daba dhinto isna illa waa kan saddexda xabadood ku taalle uu u dhinto mayti mayti dhaxashay buu noqonaya uu dhaxlaya marka dilka ka ku dhaxal waa-aya waa ka wax dilay ee ka la dilay maaha ka dhaxal waa-aya waa ka wax dilay marka qofka qof dila uu dhaxlayaa waxba ku yeelan maayo hadduu shaksigu ubadkiisa wax ka laayo ama waalidiintii wax ka laayo ama walaalihii oo u dhaxlayo wax ka laayo ama uu xaaskiisa dilo iyo wixii lamid a dhaxalkuma leh waxalaali wuxuu kuleeyahay ma jirto haddii aan laba diline layska saamaxo ama aanu dee dilba noqon waayo ama maskaxda ha ka xanuunsanaya ama wax kale ha qabo ama asbaab kale ha diida dilkiisa waxa weeye dhaxal ma yeelanayo qaatilkaasi dhaxal ma leh marka sababka labaadna waa qatli marka adigu dilalka noocee wax diida ee keensanaya in la dhexli waayo ahlulcilmigu aada buu isugu khilaafsan yahay kadib markay camdiga isla ogolaadaan ilaa qowlaan muctabar ahayn mooyaane markay isla ogolaadaan shaksiga badrheer wuxuu dilaa inuu dhexal waa-ayo wixii intaa kasoo hadha khilaaf baa gelaya oo murankooda ayaa badanaya laakiin waxaa ugu fiican qowlka xanaabilada ayaa masalada ugu wacan oo madaahibta afarta ah ee markaa macruufka ah qowlka xanaabilada ugu wacan marka baabkan la joogo qatliga ee weliba fii baab alfaraa'id la joogo oo waxay leeyihiin waar dil kasta oo la damaanayo oo dulmi ah dil kastoo dulmi ah oo la damaanayo ama qisaas ha lagu damaano waa kii camdiga ahaa ama diyaba ha lagu damaano ama kafaaro qura ha lagu damaane eh oo haddii la doono qisaas iyo diyo midnaba yaanu keenine dhaxalka waa diidaya qowlkoodaa markaa fiican shaaficiyadu iyagu aad bay ugu tawasucayaan tawasuc hayru mardiya tawasuc markaa laga wacan yahay oo aan laga raalli noqon karaynin ayay markaa aada ugu tawasucayaan oo min baabi sidi daraa'ic iyagoo aada markaa u badinaya xumaanta wadadeeda inay awdaan iyagoo rabaa ayay ku odhanayaan qofkii haddaad markhaati ka gasho dilkiisa ama markhaatigiisa aada taskiyeyso waa tiahayd markhaatigaa markhaatigaa markhaati kacay ee hebel inuu wax dilay ku furay anigu waruma hayo wuxuu dilaye waa qof caadil ah oo wanaagsan intaa quraad ku dhexal waa-aysaa ama waxa weeye haddii aada xitaa qisaasato oo shaksigii aada qisaastiisa lahayd aada qisaasato waxay odhanayaan mar haddaad dishay dhaxalkiisa ma lihid marka masalada aad bay ugu tawasucaya marka runtii waa laga fiican yahi waxaana fiican in la yidhaahdo war sharciga islaamku lafdiga qaatil cidda uu ku idlaaqo ilaa qof markhaati kacay qaatil lama yidhaahdo haddii kale dadkan markhaati kacay oo dhani waxay noqon lahayn qaatiliin dadka laysay xaakinka oo kale qaatil lama yidhaahdo intaasoo qof buuna dil ku xukumaa oo yidhahdaa qofkaa ha la dilo qaatilna lama yidhaahdo marka sharciga wixii qaatil la odhanayana ha loo daayo inuu dhexal waayo amaa cid aan qaatil lagu idlaaqayn cinda ahlilcilmi tawasuca noocaasi ah ee la odhanayo xumaanta wadadeedaanu jaraynaayo si aan xaakinna markaa xukun baadila ugu marmarsoon shaksi inuu ku dilo iyo wax la mida wadadaa waa awdaynaa si aan loo odhan markaa si aan qaabkaa loogu tawasucin waxaynu leenahay qowlka xanaabilada dhexdhexaad ah oo ugu fiican oo ciddii dilkeeda wuxuun laga magdhabayo ama qisaas ha noqoto ama diyo ha noqoto ama kafaara ha noqotee dilka noocaasiya waa lagu dhexal waa-ayaa wixiise aan midnaba la damaanayn aada dishidba eh haddaad qisaas ku dishay oo qof uu dilay oo aada qisaastiisa lahayd aawadii aada u disho oo markaa lagu xukumo lagu yidhaahdo dil waa dhexal weyday in la yidhaahdaa qowl wacan maaha sababka saddexaad ee ugu dambeeya ama maanica saddexaad ee ugu dambeeya waa ikhtilaafu diin labada shaksi inay kala diin noqdaan labada shaksi inay kala diin noqdaan marka gaal iyo muslin isma dhexlayaan nabiga waxaa ka sugan sala allahu alayh wasalam laa yarihu lmuslimu alkafira wala alkafiru lmuslima marka muslim gaal dhexli maayo gaalna muslin dhexli maayo macnaha midkoodna midka kale ma dhexlayo marka waxay noqonaysaa inaan midna midka kale dhexlin waana xadiiska saxiixeynka ku sugan marka midna midka kale ma dhexlayo gaalna muslim dhexli maayo muslimna gaal dhexli maayo weligoodba markaa haddii doonaan nikaaxa ka dhexeeyo oo dee ninka muslimkaa waxaa u bannaan gabadh ahlulkitaaba inuu guursado yuhuud ama nasaare ah oo xor ah gabadha noocaasi ee xorta ah waa guursan karaa laakiin ninka gaalka ah marnaba gabadh muslimadahi uma bannaanaato marka mar hadday iyagoo zawjiya ay ka dhaxayso nikaaxi ka dhexeeyo mar hadday gabadhi gaalad kaa noqoto laysma dhexlayo hadday dhimatana dhexli maysid haddaad adigu dhimatana ku dhexli mayso oo maanic buu noqonaya hadday waalidiintii iyo wax la mid ahay sidaa noqdaanna waa la mid ciddii dhaxalka lahayd hadday gaalnimo ku sifowdo dhaxalkaa ma laha marka ikhtilaafu diin waa maanic diidaya dhaxalka waa maanic diidaya dhaxalka bacdu ahlilcilmi baa doona masalada suuro hal suuro inay kasoo reebaan oo yidhaahdaa waxa dhaxlay waxa dhacaysa hal suuro ama laba iyo saddex suuro ayay tilmaamaan oo gaal iyo muslin isdhexleen laakiin taa lafteedu sax maaha baynu leenahay umana sallimayno oo waxaa ka mid a kuway ishaaraan waxay yidhaahdaan ninkii gaalka ahaa hadduu ka dhinto xaaskiisii oo uur leh ninkii gaalka ahaa hadduu ka dhinto xaaskiisii gaaladda ahayd oo uur leh dabeedna intuu dhintay kadib gabadhi ay muslimto ilmaha yar ee uurka ku jira wuxuu noqonayaa muslim oo islaamnimada ay markaa hooyadii muslimtay ayaa xamligu ku islaamaya isaguna waa tabcan liummihi isagoo hooyadii dabagelaya marka qofkaa yari dhaxalkana goormuu mutaysanayaabay markaa ka tilmaamayaan dee marka aynu ogaano inuu nolol ku dhashay marka halkaa waxaa ka muuqata bay leeyihin ilmahan yar ee dhashay ee gaalkii dhintay ee aabbihii ahaana dhaxlay inuu noqonayo markaa muslim gaal dhaxlay lakiin runtii arrinta noocaasi ahi qowl saxiixa maaha waana qowl baciid kula albucdi waayo uurkani ma mutaysanin dhaxalka waxa weeye markanuu dibadda usoo baxay oo qura ee markan shardigii baa taxaquqay shardiguu ku mutaysanayay ee ay ahayd inuu markaa dibadda isagoo nool usoo baxo ayuunbaa taxaquqay oo inuu dhaboobay laakiin wuxuu mutaystay markii uu uurka hooyadii ku jiray cinda mawti lmuwarith kan dhaxal siinaya ee aabbihiiya markuu dhintay xamligaba uu ahaa saacaddaasi buu mutaystay isagoo uurka ku jira buu dhaxalkan mutaystay ee qaadashadiisa ayuunbaa si dhaba u xaqiiqowday shardigii markuu dhashay markaa sax ma aha ee waktiguu uurka ku jira gaalka ahaa ee uu hooyadii tabaca u ahaa ille markaaba hooyadii tabac buu ahaa oo islaan gaaladahoo uur leba ahayd uurkeeda yarna tabac buu iyada u ahaa xaaladda noocaasi ah ayuu waxa weeye shaksigani dhaxalka mutaystay ee markan iminka hooyadii muslintay ee ay dhashay dabadeed muu mutaysan hadda ma mutaysan ee markii uu dhintay waayo asalkeedaba dhaxalka waxaa la mutaystaa marka shaksigan aada dhaxlaysaa dhinto qowlka sidaasa waxaynu kaloo ku naqdinaynaa qowlka xanaabilada agtooda macruufka ka ah ee odhanaya shaksigu intaan xoolaa la qaybin ka hor hadduu muslimo tarkiiban lilislaam iyadoo islaamka la jeclaysiinayo gaalka dhaxal ha la siiyo qowl saxa maaha oo shaksigii waxa weeye qof muslima dhaxli lahaa hadduu muslim ahaan lahaa laakiin aan muslim ahayna gaalka ahaa markii qofkii muslimka ahaa dhintay dabadeed intaan xoolii la qaybin haddii uu muslimo inta muddadaa fatradaa yara u dhaxaysa hadduu muslimo isna dhaxalka ha laga qaybgeliya qowlka xanaabilada ee odhanaya qowlkaasina qowl saxa maaha waayo waxba kuma yeelanayo xoolahan waxaa la mutaystay saacaddii shaksigaa naftu ka baxday la dhaxlayo markaasi bay warasada u guurtay hadduu uur yahayna haddii hadda la qaybiyana intiisaa meel loo dhigi sidaynu dib ka arki doonno haddii kaleoo lala sugana subaxii markaa shaksigani dhintay unbuu mutaystay hadda waa la hubsanayay in shuruudii dhammaystiranto markaa taa lafteedu sax maaha ee masaladaa waxba kasoo reebi mayno laa gaal kufrigiisu daaric yahay oo murtada baynaan kasoo reebeen calaa saxiix walaa kuwan kale ee la tilmaamaya aynu qaarkood ishaarnay baynaan kasoo reebayn waxaynu leenahay gaal muslim ma dhaxlo muslimna gaal ma dhaxlo mutlaqan marka mawaanicduna waa saddexdaa wa yamnacu waxaa u diida ashaksa qofka min almiiraahi dhaxalka waxaa u diida ay min alirthi waaxidatun ay cilatun waaxida cillo qura ayaa u diida oo min cilalin halaatin cillooyin saddexa xaggood ka ahaatay hal cillo oo saddexdaa cillo ka mid ah ayaa ku filan cillooyinkina waa kuwan riqun addoonnimo iyo wa qatlun dil iyo wakhtilaafu diinin diintooda oo iskhilaaftoo kala gedisnaata ee fafhan fahan falaysa shaku shakigu ma aha kal yaqiin yaqiin mid la mida ma aha ee sidaa iyada a fahan adigu qaar kale oo mawaanicda waxyaabo kale ku daraa waa jiraan laakiin intaasunbay ku ururaysaa haddii kale waxay noqonaysaa wax aan maanic rasmiya ahayn sida qaarkood oo almanfiyu billicaan iyo kii licaanka lagu anfiyey oo kale iyo ku dara waxa weeyaan arrin saxa ma aha waayo shaksigan licaanka lagu anfiyey ee la yidhi ma dhalin dee asbaabtiiba lama hayo oo nasab inuu sugnaadaabay ahayda nasab ma sugna ee mawaanicdani waxay maanic noqotaa sababkii oo sugan markay ku qumto oo qofkii nasab dhababaa idinka dhexeeyaan laba isku haynin ama zawjiye dhababaa idinka dhexeeya nikaax dhababaa idin dhex yaalla ama walaa dhab ah laakiin maanicanaa ku qumay oo qatli baa meesha yimi ama riqi baa jira ama ikhtilaafu diin laakiin iyadaan sababkiiba la haynin ou leeyahay war nasabanagama dhexeeyo anigu ma dhalin tan noocaasi yahi maanic ma noqonayso aduu mawaanicda dhowr kaley tiriyaan laakiin waxba ma milicsanayno si aanay wakti badan inooga qaadan baab lwaarihiina min arijaal baab wuxuu u yahay kuwa wax dhexlaya oo waxa weeyaan raggii ah wlwaariثuuna min الrijaali cashara asmaaؤuhm macruufaة mushtahira wاlwaariثuuna kuwii wax dhexlayay oo min arijaali raggii ah casharatn waa toban asmaa'uhum magacyadooduna macruufatun waa la yaqaanaa oo mushtahiratun waa caan waa kuwa caan baxay oo markaa magacyadooduna la garanayo marka wuxuu leeyahay ragga wax dhexlaa waa toban toban nin baa wax dhexla marka haddana wuxuu rabaa inuu u gudbo dadkii wax dhexlayay bal dadka wax dhexlaya waa imisa marka wuxuu soo hormariyey raggii raggu waa toban buu yidhi dumarkana isagaa sheegi doona aynu daynaynaa horta raggu waa toban buu yidhi raggu marka la duuduubo waa toban ee lasoo ururiyo mid ka mid ahi wuxuu wax ku dhexlayaa sababkii koobaad ee nikaax ahaa asbaabta la isku dhexlayay saddex bay ahaane wahiya nikaaxun wa walaa-un wa nasab tobankaa mid ka mid ahi wuxuu ku dhexlayaa sababkii koobaad ee nikaax ahaa mid kalena wuxuu ku dhexlayaa sababkii labaad ee isaguna walaaga ahaa labadaas sabab midba midh baa ka soo baxaya tobankaa nin labadaas sabab ee hore midba waa midh sideedda soo hadhay waa sababkii saddexaad ee nasabka ahaa saddexdaas sababood baa la isku dhexlayay tobankaa nin nikaaxa waa hal nin waxa weeyaan walaaguna waa hal nin sideedda kale waa nasabka waa sababka saddexaad waayahay tobankiiba haddaba isagu ha tiriyo wuxuu yidhi walwaarihuuna kuwa wax dhexlaya oo min arijaali raggi ah cashara ay casharatun waa toban asmaa'uhum magacyadooduna macruufatun waa la yaqaanaa mushtahira waa mid caan ah mushtahiratun alibnu ibni weeye ibni waa kii maydku dhalay maydkaa laga abtiriyaa maydkaasi ma labaa mise waa dhadig farqi ma leh mar haddii ibni lagu yidhaahdo waa inankii maydka maydku farqi ma laha inuu dhadig yahay iyo inuu lab yahay asalkeedaba dadkaynu tirinayno oo dhan isku soo ururiyo wixii aan zawj iyo zawjo ka ahayn bimacnaa ninka sayga gabadha qaba iyo xaaska ama afada la qabo wixii aan ka ahayn maydku ma labaa mise waa dhadig lama garto ee waxaa la yidhahdaa wuxuu doonaba ha noqdo lakiin labadaasunbaa lab iyo dhadig lagu kala garta haddii lagu yahaa zawj baa meesha jooga dee cidda dhimatay inay gabarh tahay waad garanaysaa xaaskiisa inay dhimatay haddii lagu yahaa zawjaa joogto xaas baa joogana ilowba ilow qofka dhintay inuu yahay dee ninkii qabay way ku caddaanaysaa laakiin inta kale lama garto ka koobaad alibnu wey waa ibni waa inankii maydku dhalay maydku lab iyo dhadig farqi male wabnu libni inanka inankii inankaa maydku dhalay kuu sii dhalay mahmaa nazala inkastoo uu hoos u dego mahmaa nazala inkastoo uu hoos u dego alifku waska alifulitlaaq ee nazalaada uu yidhi in kastaba hoos haw dega e waxa weeye waxbuu dhaxlaya ibni iyo ibnulibni mahmaa nazala in kastaba hoos haw dego oo inanka maydku dhalay kuu sii dhalay kuu sii dhalay kuu sii intuu doono hoos hau digo iyo wal abu aabe iyo waljaddu awow jadkaasiyoo lahu aabbaha u sugnaaday maydka u sugnaadayna waa la yidhi laakiin macnaa waxaa fiican tad tii hore oo ah waljaddu lahu ay lilabi ay min alabi looga jeedo jadkii markaa u sugnaaday aabbaha ay min alabi min jihati alabi xagga aabe ka ahaaday wayn calaa haba sarreeye eh aabbihii maydka dhalay maydkaasi ma labaa mise waa dhadig farqi ma leh ama inani ha dhamato ama inan ha dhinto aabbaheed maydka aabbihii dhaxal buu leeyahay cidina ma dhaxal waasiin karayso aabbaha awowga oo xagga aabbe ugu awow ah meesha waxaa ku baxaya awowgii dhinaca hooyaa baxaya mar haddii la yidhahdo dhinaca aabbe ugu awow ah waa aabbaha aabbihii aabbihii aabbihii waka walabu aabe iyo waljadun awow lahu ay lilabi ay min alabi aabe xaggii ka ahaaday isaguna waxbuu dhaxlayaa wain calaa haba sarreeye in allaaliya intuu doono waxa weeye kor ha u baxee waxbuu dhaxli insha allahu tacaala halkaasi baynu markaa iskaga gebagabeynaynaa si aynu dadka wax dhaxlaya isku hal maalin u dulmarno wallahu subxaanahu wa tacala aclam